aad baad u mahadsan tahay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay waliyaalkooda ka sii wadaan duqiimaha xooggan ay ku bigsanayeen dadka shacabka aan waxba galabsan ee ku dhaqan marinka khaza afartan isdeedii saacee lasoo dhaafay waxay ciidamada yuhuudda duqiimo ku asqeeyeen deegaanada kala duwan ee ku yaala waqooyiga koonfurta iyo bartamaha marinka khaza ilxogo gaallow ku sugan waqooyiga marinka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada yuhuudda ay duqeeyeen guryo fara badan oo ku yaala magaalooyinka dhaca waqooyiga sidoo kalena ay duqiimo ku burburiyeen dhulbeereedyo aad u ballaaran oo ay dadka shacabkaa leeyihiin wariyaasha ku sugan bariga magaalada khaza iyaguna waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay xaafadda tufaax ee dhacda bariga magaalada khaza ay ku dileen labiyo toban ruux oo shacab ah kuwaasoo ka kooban haween carruur iyo waayeello aan waxba galabsan guri ka kooban afar dabaqo ay degan yihiin dad shacab ah islamarkaana ku yaala magaalada khanyonis ee koonfurta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqaymo ku burburiyeen waxaana halkaasi ku sheeday sidaan xogta ku helayno inta badan dadkii dabaqaasi degnaa wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda duqaymaha kala duwan ay fuliyeen afartii sideedii saace lasoo dhaafay ay ku shahiideen in ka badan boqol iyo soddon ruux oo shacab ah halka dhaawaci kala duwan ay soo gaareen dadaan ka yareen laba boqol lixdan iyo saddex ruux oo kale tan iyo siddeed iyo tobanka bishan aynu ku jirnay maarso waa goorta uu sida rasmiga mar kale u bilowday dullaanka yuhuudda ee marinka khaza waxay dadka tan iyo xilligaasi shahiiday marayaan ilaa lix boqol soddon iyo afar ruux halkii ay dhaawacduna cagcageynayaan kun boqol toban iyo toddoba ruux oo kale duqeymaha ayaana kuwa soconaya ilaayo iminka waxaana suuragal layna sii kororto tirada shuhaadada iyo dhaawacyada dalka koongada dimuqraadiga ayaa maraykanka u soo bandhigay in dalkeedu ka qoto macdanta qaaliga ee dhulkaasi ku jira madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa xukuumadda washington u soo bandhigay inay la baxdo macdinta qaaliga ee dalkaasi taa beddelkeenu maraykanka dalka kongo ee dhaca bartamaha qaaradda afrika uu soo diro ciidamo militari oo dalkaasi ka saara kooxda m saddex iyo labaatan ee dagaalkaada kula jiro xukuumadda kongo wargeyska wall street journal ayaa waxauu sheegay in madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu si aada ugu reeqay soo jeedinta uga timid diggiisa kongo wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in maalmaha soo aadanaya caasimadda waddanka kongo ee kinshaasa ay gaarayaan wafdi ka socda xukuumadda washington kuwaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kala hadli doono codsiga uu soo bandhigay ee ku aadan in maraykanka uu ciidamo u soo diro dalka kongo xukuumadda kinshaasa ayaa markaan si toosa ugu muuqato inay doonayso kaalmada militari ee dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka si ay ugu adeegsato la dagaalanka kooxda m saddex iyo labaatanna waa koox xubaysan oo xukuumaddaasi dagaalada kula jirto magaalooyin dhowr ahna la wareegtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaana dowladda ruwanda ku eedeynaysa inay taageerayso kooxdani ka soo horjeedo xukuumadda kongo wadahadallo la xidhiidha maxaabiis isdhaafsi ayaa u bilowday imaaradda islaamiga ee afghanistan iyo maraykanka saacadii lasoo dhaafay waxaa magaalada caasimadda waa dalka afghanistan gaaray wafdi ka socda xukuumadda washington si ay wadahadallo yeeshaan mas-uuliyiinta imaaradda islaamiga ee afghanistan wafdigan ayaa lagu waramaya inuu qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee imaaradda islaamiga ee afghanistan kulanka ay yeesheen labada dhinac oo qaaday muddo saacado ah ayaa looga hadlaya arrimo la xidhiidha maxaabiista iyadoo imaarada ay sii deysay afar maxbuus oo amerikan ah tanii bishii janaayo sanadkani labada kun shan iyo labaatanka maxbuuskii ugu dambeeyey ayaan la sii dayay maalintii shalay oo jimco ahayd kadib dhexdhexaadinta dowladda qatar imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaana juhdi ku bixinayso in maxaabiista muslimiinta ee u dhashay afghanistan ay ka soo saarto xabsiyada maraykanka ugu dambeyntii koonfurta lubnaan ayaa maanta martigelisay duuqiimo xoogan oo yuhuudda ku beegsadeen xarumaha ay leeyihiin ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay dib u bilaabeen mawjadii ugu horreeyey ee duqiimaha dhanka cirka oo ay ka fulinayaan gudaha lubnaan iyagoona ku hanjabeen markaanay dirada saari doonaan deegaanada koonfurta lubnaan ee ay ku xoogan yihiin kooxda shiicada ee isku magacaabay xisbullah weeraro culus oo ay maanta fuliyeen diyaaradaha yuhuudda ayaana sababay waxyeelo kala duwan wasaaradda caafimaadka ee lubnaan ayaana sheegtay in laba qofood ay ku dhaawacmeen weerarada ay yuhuudda ku qaaday magaalada kufra killa ee koonfurta dalkaasi duqeymahan ayaa imaanaya kadib markii maamulka yuhuudda uu buriyey heshiiskii ay la gaareen ururka shiicadii isku magacaabay xisbullah wararka caalamka dhegaystayaal caawo wanaga intaa